bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dal sanaydinaysana waxaa ugu waaweyn shabaab oo weerar qaraxyo ku bilowda saaka ku qaaday degmada galcad ee gobolka galgaduud oo maalmo ka hor ay la wareegeen ciidamada dowladda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya oo sharci darro ku tilmaamtay xilka kaayasuu madaxweyne cali guudlaw uu ku sameeyey guddoomiye ku-xigeenkii ruud ganacsiga hirshabelle oo sheegtay inay howlgal ku dishay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab maamulka koonfur galbeed oo sheegay inay u diyaargaroobeen bilaabidda howlgallo ka dhinaan dagaalamayaasha al-shabaab booliska maamulka puntland oo wada howlgallo ay ku raadinayaan nin ku eedeysan dil ka dhacay degmada bursalax ee gobolka mudug deegaanka mustafe cumar cagjar oo soo saaray amaro culus oo lagula dagaalamayo la dagaalanka musuq maasuqa waxaa ugu waaweyn falastiini ah oo afartan sano u xirnaa israa'il oo la sii daayay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saaka waa subax jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha koobaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii subax eridu dalsanoo faahfaahsan aynu ku bilownay wararkan kelino degmada galcad ayaa waxa ay ku waramayaan in halkaas saakay dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen weerar qaraxyo ku bilowday wararkan kelino degmada galcad ee gobolka galgaduud ayaa waxaay sheegayaan in aruurnimadii hore saakay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay weerar qaraxyo ku bilooba ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku lahaayeen gudaha degmadaas waxaa wararka inta ay ku darayaan in weerarka kadib uu dhacay dagaal culus oo u dhexeeyey ciidanka dowladda kuwa deegaanka iyo daraawiishta galmudug ee halkaas ku sugan iyo dagaalamayaasha al-shabaab waxaana lagu soo waramayaa in weerarka u geystay khasaaro kala duwan inkastoo aan si rasmi a loo xaqiijin karin khasaaraha ka dhashay halkaas waxaana la tilmaamayaa in dagaalka weli haatan uu yahay mid socdo saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ayaa waxaa laga soo xogsay in ay ka hortageen weerarkaas waa sida ay sheegeen saraakiisha sidoo kalena waxay tilmaameen in dagaalka weli uu socdo islamarkaana uu jiro khasaare kala duwan balse aan la xaqiijin karin maadaama isgaarsiinta ay tahay mid aada u culus sidoo kale waxaa wararku inta ay kusii darayaan in ciidamo ka tirsan waa dowladda federaalk soomaaliya oo ku sugnaa deegaano hoostaga degmadaas iyaguna ay ku wajahayiin degmada galcad ee gobolka galgaduud si ay u xaqiijin amniga maadaama ay shabaabku weerar ay kusoo qaadeen ilaa hadda ma jiro waxwarar u kasoo baxay ciidanka xooga dalka gaar ahaan taliska ciidamada maamulka galmudug oo ay uga hadlayaan weerarkaas kaakay al-shabaab ay ku qaadeen degmada galcad oo maalmo ka hore shabaabku laga qabsaday waxaana weerarkaas uu kusoo aadayaa xilli ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay kusii siqayaan deegaano kale iyo degmooyin ka tirsan gobolka galgaduud oo ay ku sugan yihiin shabaabka waxaana maalmo ka hor ay ahayd in waxaana maalmo ka hor degmada galcad iyo degmada xaradheere la wareegay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa deegaanka iyo ciidanka daraawiishta galmudug iyadoona deegaano kale oo ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud ay ciidamada ay kusii wajahan yihiin rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya ayaa sharci darro ku tilmaamtay xilka qaadiisu madaxweyne guudlaawe ku sameeyey guddoomiye ku-xigeenkii rugta ganacsiga hirshabelle cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa warkan faahfaahinaya
ka qabsoomay xarunta dhexe ee rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed ayna goobjoog ka ahaayeen gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed maxamuud cabdi gabayre ku-xigeenadiisa agaasimaha guud ee rugta ganacsiga ku-xigeenada qaar ka mid ah ganacsatada dalka ayaa waxa ay sharci darro ku tilmaameen warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha hirshabelle cali guudlaabe xuseen oo ku taariikhaysneyd siddeed iyo tobanka bishan labada kun saddex iyo labaatan oo uu xilka kaga qaaday guddoomiye ku-xigeenkii hirshabelle ee rugta ganacsiga marwe xaliimo cabdulaahi fiidow waxayna isku raaceen guud ahaan mas-uuliyiinta rugta ganacsiga in xaliimo fiidow ay tahay guddoomiye ku-xigeenka rasmiga ee rugta ganacsiga u jooga hirshabelle shirkan oo ugu horeyn dahfuray guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga cabdiraxmaan galaambe ayaa ku faahfaahiyey ujeedka kulanka arrinta aan iskugu nimidna waxay ku saabsan tahay warqad aanu ku aragnay baraha bulshada oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha madaxweyne goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen warqadaasoo aanu u aragnay inay maxuaha sifo oo aan waafaqsanayn ganacsiga nidaamkiisa ay ku soo baxday warqadaasoo lagu taargadgaraynahayay xilka xil loo xil looga qaadahayay gabar ah gudoomiya ku-xigeenka rugta ganacsiga hirshabeelle annagoo og in muxuu ahaadee ganacsatadu ay ku yimaadeen doorasho doorashadaasina aysan waqtigeedii hadda dhamay uusan gaarin marka si gaarana loo yidhi gabadha shaqadii baa laga qaaday haddii laga qaadayna la yidhi isla markiiba qof kalaa loo magacaabay marka nidaamkaas waa nidaam aan waafaqsanayn ganacsiga iyo isdoorashada ganacsatada agaasima ku-xigeenka arrimaha dibadda ee rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya ciise maxamuud xasan ayaa warbaahinta la wadaagay war-saxaafadeedda ay soo saartay rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya waxaa taariikhda markay ahayd toban iyo sideed bishii koowaad labaatan iyo saddexda xafiiska madaxweynaha dowlad maamul goboleedka hirshabeel cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ka soo baxday qoraal uu ugu qaadayo xil ay haysatay marwe xaliimo cabdulaahi fiidow oo ahayd guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga gobolka hirshabelle waxaan qormadan ku xusaynaa ku xasuusanaynaa in dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ganacsatada iyo khaas ahaan mas-uuliyiinta siyaasadeed ee heer kasta ha noqoto federaal ama ha noqoto maamul goboleed in rugta aqoonsigeedu ku soo baxay xeer madaxweyne lagu xeeriyey xeer namber saddex ibir siyeed bishii taariikhda markay ahayd labaatan iyo lixdii julaay toban iyo labadii
waxaa kulanka soo xiray guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya maxamuud cabdikariin gabayre wuxuuna ayiday warmurtiyeedka isagoona sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku booriyey in xilligan aysan ahayn xilligii faraaruqa ganacsiga ee uu dalka geli lahaa maadaama waddanku uu xaalad dagaal ku jiro
runtii waxaan dhihi karaa waa qof aftahan ah oo firfircoon oo ganacsato ah oo ku filan shaqadeeda marka loo fiiriyo heerka maamul goboleeda hadda ay joogaan gabdhahana annaga waxaa weliba si gaaraan u ixtiraama haddii meel walba rag lala aado waxaa moodaa gabdhuhu waa qaybta ugu badan ganacsigeena mana la ixtiraamo gabadhaas waxay ka mid tahay gabdhaha farakutiriskaah gaaban ee rugta ganacsiga maamulkeeda ku jira oo kore weliba mas-uuliyiinteeda ka mid ah marka xalima waxaan leeyahay xalima soo dhowow sida hadda war-saxaafadeedka agaasimaha usoo jeediya rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeedna ay saaka ilaa galabta shirka ay qaateen ay ka soo saareen waxay taageersan yihiin xaliima inay weli tahay gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha hirshabeelle maxaan ku leeyahay xaliima marka waxaan leeyahay dhib ma lahan wax walba waa dhacaan waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan iraahdo madaxweyne xaalada waddanku ku jiraa xaaladda uu ku jiro oo hadda aan ku jirnana ma fiicna in ganacsatada soomaaliyeed ay hadda isku dhacaan ama la abuuro dhibaato oo ganacsatada dib laysugu keenayo wax kasta waxaa fiican sidii barnaamijyada kasta looga madaxweyneheena oo wax walba dib ugu dhigay waxaan jeclaanayn haddii wax jiraan xataa in dib loo dhigo oo xaaladda hadda lagu jiro aan ganacsatada soomaaliyeed madaxa la isu gelin rugta rugaha ganacsiga warshadaha soomaaliyeedna ayagoo madax bannaanay waxay ku midaysan yihiin rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed ku midaysan yihiin marka sidaa darteed waxaan leeyahay xaliimo weli waxaa noo joogtaa booskaagii oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha hirshabeelle khaasatan qaybta baladweyne oo hadda iyadu ay fadhigeedana yahay mas-uuliyaddeedana ay tahay rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya ayaa ka madax bannaan guud ahaan siyaasadda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waana rug madax bannaan oo ka shaqaysa arrimaha ganacsiga iyo sidii kor loogu qaadi lahaa ganacsiga dalka cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
waa uu mahadsan yahay wareega cabdiwaxiid cabdulaahi daahir madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed daftigareen ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisa u diyaargaroobay bilaabidda wejiga labaad ee howlgallo ka dhanaatay haalamayaasha al-shabaab oo ka bilaabanaya deegaanada maamulkaas sida uu ku dhawaaqay madaxweyne xasan sheekh maxamuud maalmo ka hor uu ka hadlayay magaalada baydhabo madaxweyne laftigareen oo la hadlay warbaahinta ku-hadash afka dowladda ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisa uu mar hore u diyaargaroobay islamarkaana ay diyaar u yihiin bilaabidda dagaalkaas wuxuuna sheegay in deegaanada ay kaga sugayeen shabaabka laga saari doono maamulka koonfur galbeed waa sidoo dar kudhiga madaxweyne laftigareen marka guud ahaan dadka reer koonfur galbeed shacabka iyo ciidamada dowladda iyo cid kastaba waxaan diyaar u nahay inaan aan qaybta ugu muhiimsan aan ka qaadano howlgalka iyo la dagaalanka argagixisada shabaab aniga aragtidayda horta koonfur galbeed degmooyinkeeda say u badan yihiin kulli markii laga reebo afar degmo inta kaleba xor waay waxa ay joogaan waa meelaha la isaga gooshayay iyo jidadka iyo sidii dee burcadnimada ahaa oo ay ku noolaayeen iyo inay miino geliyaan iyo ah wal markaan fiirinay qiyaasta waa joogaan dhibaatooyinkoodii iyo qaraxyadoodii iyo lugooyadii dadka waa la joogaan jidgooyadii iyo dhibaateyntii shacabka reer koonfur galbeed way ku haayaan muddo badanna waa kusoo haayeen laakiin waxay ila tahay haddii loo jeesto inaysan bil qaadanayn bil inay koonfur galbeed kaga dhammaanayaan qaabkaan u diyaar garownay iyo istaraatiijiyadda hadda la suubiyey oo dagaal sida ay hal mar howlgal uga bilaabanayo saddexda gobolba meel kasta iyo degmo kastana aan u diyaarinay inay iyadana obrethonka qeybteeda ay ka qaadato marka waxaan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaaho inaan sida ugu dhaqsaha badanna loo bilaabo gurmadka iyo diyaargarowga iyo fayska labaad ee dowladda federaalka ay noogu talagashay oo madaxweynaha uu ballan qaadayna waxay soo dedejinaysaa sidii lagu soo afjari lahaa laakiin intii ka horeyso annaga howlgalladii waa wadnaa maantaba weerar xoog badan ayaa ka dhacay goof guduud iyo meelka koreyso oo lagu jebiyey ilaa iyo raboorka hadda saraakiisha ciidamada ay noo soo gudbiyeen weli inay dad kale jiraanna suurtagal waayo sagaal qofna waa la oga dhimatay shan iyo toban dhaawac ahna waa ka qaadeen haddana waa lagu socdaa oo waa la daba socdaa marka howlgalladii iyo obreshinadii waa socdaan laakiin xoojintii iyo xooggiisii fayskii labaad intii laga gaarayo waa u diyaarsannahay waxaana aaminsanahay inuu sida ugu dhaqsaha badan uu kusoo afjarmi doono
madaxweynaha duuladigaanka soomaalida mustafe cumar cagjar ayaa furay shir qiimeyn ah oo loo qabtay mas-uuliyiinta gobolada uu deegaanka ka kooban yahay wuxuuna si adag uga hadlay arrimaha musuq maasuqa iyo ciqaabta uu yeelanayo mas-uulkii musuq maasuq lagu helo madaxweyne cagdir ayaa sheegay in mas-uulka wax musuq maasuqaya uu xeelado badan adeegsado islamarkaana waxa uu sheegay in tallaabo adag laga qaadi doono qof kastoo mas-uula islamarkaana lagu helaa arrimo la xiriira musuq maasuq isagoo sii wata hadalkiisa madaxweynaha dowlad deegaanka mustafe cumar cagdir ayaa waxa uu sheegay in waqtigii hore mas-uulka musuq maasuq lagu helo xilka uun laga qaadi jiray balse haatan waxa uu amar ku bixiyay in xilka qaadis iyo xarig la ysugu daro islamarkaana waxa uu tilmaamay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono arrimaha musuq maasuqa ayaa waxa uu sheegay in ay qorshe u dejisay maamulkiisa islamarkaana ay ka hortegi doonaan tallaabo kasta oo lagu doonayo in ay musuq maasuq u sameeyaan mas-uuliyiinta ka tirsan dowladeegaanka soomaalida halkaa warkaasa kala socotaan waa raadiya darse magaalada muqdisho markana wararka dibadda muwaadin falastiini ah oo afartan sano u xirnaa israa'iil ayaa waxaa laga sii daayay xabsigii uu ku xirnaa maahir yunis oo lixdan iyo saddex jir ahaa ayaa waxaa shalay oo khamiiseed laga sii daayay xabsiga uu ku xirnaa ee koonfurta dalka israa'iil sida laga soo xigtay hay-adda mujtamaca ama naadiga maxaabiista ee reer falastiin maxbuuskan waxa uu muddo afar sana ku xirnaa xabsiyo ku yaala israa'iil oo marba marka kale laysaga gudbinayay maahir waa maxbuuskii uu waqtiga dheeraa ee xirnaa wuxuu sidoo kale dib ugu soo laabtay markii xabsiga laga sii daayay gurigiisa oo ku yaala degmada carbeed ee ara ee ku taala bartamaha israa'iil xilli askar badan oo israa'iila la dhigay hoygiisa si ay u hortagaan nooc kasta oo isaga loogu dabaaldegayo sii deysmadiisa guud ahaan dhegeystayaal warkaysu waxaad ka dhegeysaneyseen idaacadda darsan ee magaalada muqdisho wanaginta barsecidii warkayga soo gobcay dib u kartaa radio darsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel